إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka idaacadda islaamiga ha alfurqan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerareen qaar ka mid ah ciidamada maamulka jubbaland barakacaya waxa uu ka bilowday magaalada boosaaso iyadoo laga cabsi qaba in ciidamada dhuufisyada isugu jira ay dagaalamaan sidaana khasaare uu ku dhasho waxaa dalka liibiya ka taagan xaalad adag taas oo haysato kumanaan soomaali ah oo tahriibayaal ah maxkamadda raadul madaalim ayaa waxay riday xukunno hor leh oo ku salaysan dhulal ku yaala magaalada muqdisho oo la isku haystay sekada xoolaha ayaa waxaa laga qaybiyey deegaano iyo degmooyin ka tirsan walaayada islaamiga ah ee baay haween reer galbeedku dhegta ay wax ugu sheegayaan ayaa waxay dalbanayaan in iyagoo caariyaad ah oo dharka tuuray ay hargeyso dhex maraan dabeedna aanay cidna u dhawaaqin ciidamada etoobiyana waxay guulo ka sheegteen dagaaladii ugu dambeeyey ee dalka gudihiisa ka dhacay inta waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warkoo dhammaystir إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay waxay weerareen qaar ka mid ah ciidamada maamulka jubbaland weerarka ayaa wuxuu ka dhacay xero ku taalla deegaan xeebeedka kudhaa in muddo ayuu halkaa dagaalku ka socday ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa jihooyin kala duwan waxay ka weerareen ciidamada jubbaland ee halkaa jooga waxaa la aaminsan in ciidamada jubbaland halkaa khasaarooyin lagu gaarsiiyey weerarkaasi waxa uu ku soo aaday saacado uun kadib markii shalay gelinkii dambe isla ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay madaafiic ku garaaceen madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo xilli doorasho xildhibaana ay halkaa ka socotay ayaa madaafiic waxaa lagu garaacay aqalka madaxtooyada halkaa oo kale carar ka dhaca waxaana la aaminsan yahay in khasaarooyin ay gaareen maamulka koonfur galbeed geesta kalena isla xilligaasi ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin waxay madaafiic la dhaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhabo halkaasoo ciidamada etoobiya ay haystaan dhawaaqa madaafiicda lagu garaacayay madaxtooyada iyo garoonka ayaa waxaa laga maqlayay magaalada baydhabo iyo nawaaxigeeda barakac ayaa waxa uu ka bilowday magaalada boosaaso iyadoo laga cabsi qabo in ciidamada dhufisyada isugu jira ay dagaalamaan sidaana khasaare uu ku dhasho xashim cabdinaasir ayaa warkan faahfaahinaya dadkan ka barakacay qeybo ka mid a magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa cabsi ka qaba inay korkooda ku dagaalamaan ciidamo dhufayse isugu jira qaar ka mid a dadka magaalada ayaa cabsi ka muujiyay xaaladda ka jirta xaafadda ay isku hor fadhiyaan ciidamada waxaan sheegayaa in intaan oo qalqiya iyo in baqan oo badan ay isu keentay cabsi dhiilo ka jirta meeshaas waxaana sabab u ah in magaalada dhexdeeda xaafadda dhexdeeda laga dhex sameeyey qaacida caskariya shacabka maatada iyo haweenka iyo dhallinyarada iyo caskar wax meel wada gala maaha waxay u dhigantahay nin xero isugu soo geliya geel iyo maqal ayay ka dhigan tahay arrintaas xaafadda ridwaan ee magaalada boosaaso ayaa ah halka ay isku hor fadhiyaan ciidamadan mid ka mid a dadka ku nool xaafaddaas ayaa ka warramay sida uu xaalku yahay gaar ahaan xaafadda ridwaan oo hadda muddo beri saddex beri ah culays nooga muuqday oo soo dul saaray laba ciidan oo halkaa xoogaha isku hor fadhiya culayskaas baana soo kiciyey waan dareemaynaa maadaamaan nahay dadayaashii iyo waxgaradka reer boosaasood gaar ahaan xaafadda ridwaan oo ah goobta labada ciidan isugu diyaargaroobayaan oo isugu hubguranayo oo ka muuqda dhiladciidamadu ka muuqdaaniin xalay xaafaddaas waxaa ka barakacay qaar ka mid a dadkii ku noolaa sida ay sheegeen dad goobjoogayaala
meeshaa waxaa ka jira xoogaa xaafaddaas waxaa ka jira barakac ilaa xalay iyo dadka aad bay uga barakaceen waxaana kaliftay waxyaalaha ka muuqdo hadde wax dhacay ma jiraan laakiin waxa indhaha biniaadanka u muuqda bay biniaadanku ku tashadaan oo ka tashadeen xalay xalay halkaa soo jeediyo kala guurguur baa ka jiray hulkii dad baa ku nool maataa ku nool xaasas baa ku nool ilaa xalay waxaa ka jiray bixitaan baa ka jiray saaka iskuulladu waa xiran yihiin wax baxay oo saaka iskuul dareere ma jiraan dadkii ciyaaladii sidaasaa guryaha loogu celo loo tuusan yihiin waxaan ka hadlayna halkaas dhib weyn baa ka socota dhib xiisadan ka taagan magaalada boosaaso ayaa salka ku haysa kadib markii madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni uu xilka ka qaaday taliyihii ciidamada b s f ta ee maraykanka ka amar qaata taas oo ku gacan sayray taliyihii xilka laga qaaday maadaama uu meelo kale ku xiran yahay sida muuqata deni ayaa taliyahan xilka ka qaaday isagoon kala tashan maraykanka maadaama ay ciidamadan si gaara u hoos tagaan dowladda maraykanka taasina waxay keentay inuu si cad u diido taliyihii xilka laga qaaday isagoo ciidamo aruursaday islamarkaana dhufaysa ka samaystay qaybo ka mid a magaalada boosaaso sidoo kale siciid deni ayaa isaguna dhankiisa ciidamo kale soo aruuriyey ciidamadan ayaana isku hor fadhiya magaalada boosaaso halkaa oo laga cabsi qabo inay dagaalla ku dhex maraan walow wararka qaar ay sheegayaan inuu maraykanku soo farageliyey maraykanka ayaa ciidamada b s f ta u samaystay inuu kula dagaalamo dadka muslimiinta ah kuwaas oo dhibaato badan u geystay dadka muslimiinta ah ee ku nool gobollada uu ka arrimiyo maamulka puntland dalka libiya waxaa ka taagan xaalad adag taas oo haysata kumanaan soomaaliya oo tahriibayaal ah sida warkaan ugu faahfaahinayo cabdisamed cabdulaahi wararka ka imaanaya dalka liibiya ayaa ku waramaya in soomaali fara badan ay waddankaas ku haysato xaalad adag warbixin dhowaan ay soo saartay hay-ad ka howlgasho gudaha dalkaas sidoo kalena qaabilsan arrimaha qaxootiga ee soo galootiga ayaa waxaa lagu sheegay in xeryo barakacyaal uu ku yeelo liibiya ay xaalad nolol xumo ku haysato soomaali badan hadda liibiya waxaa ku sugan ku dhowaad lix kun oo soomaali tahriibayaal ah kuwaasoo intooda badan ay ku xiran yihiin meelo kala duwan oo dalkaasi ku yaala ayuu yidhi madaxa howlgalka hay-addan oo lagu magacaabo i o m waxyaabaha nolosha asaasiga u ah sida biyaha cuntada iyo caafimaadka ayaa ka mid a waxyaabaha aysan haysan tahriibayaasha soomaalida ah waxaa kaloo jira xabsiyo ku yaala bartamaha tribul ee caasimada dalka liibiya oo ay ku jiraan boqolaal soomaali ah oo doonaya inay uga sii gudbaan dhanka iyo qaaradda yurub soomaalida ku sugan dalka liibiya ayaa isugu jira kuwa ay ku qabsadeen dagaaladii halkaas ka dhacay oo hore ugu sii noolaa iyo sidoo kale boqolaal doonayay inay tahriib uga sii maraan oo ay ciidanka waddankaas xireen inkastoo ay jiraan soomaali fahantay dhibaatada qurbaha iyo tahriibka islamarkaana wada wacyigelino ku aadan arrinkaas haddana weli ma joogsan tahriibka iyo jeclaysiga aadista waddamada shisheeye maxkamadda raddul madaalim ayaa waxay riday xukun hor leh oo ku salaysan dhulul ku yaala magaalada muqdisho oo la isku haystay cabdifataax maxamed qaasim ayaa warkan inoo hayaa xukunnada ku salaysan hantida maguurtada ah gaar ahaan dholalka iyo guryaha la isku haysto ee muqdisho ayaa ah kuwo ay weli si dardar leh go'aano uga gaarayso maxkamadda raddulmadaalim ee wilaayada banaadir xukunkii lixaad ee ay maxkamaddu fuliso ayaa ahaa mid ku salaysan hadholal ku yaala magaalada muqdisho kadib markii horaantii sannadkan uu kiis dacwadeed u soo gudbiyey cumar cabdi ibraahim isaga oo dacwo iyo cabasho ka ah maxamed muuse cali maraweyne iyo maxamed aadan maxamuud oo uu ku eedeeyey inay ka haystaan dhul cabirkiisu yahay soddon iyo afar lagu dhuftay labaatan isaga oo tafaasiil ka bixinaya ayuu sheegay in maxamed muuse uu ka haysto dhul cabirkiisu yahay afar iyo toban lagu dhuftay labaatan maxamed aadanna uu ka haysto dhul cabirkiisu yahay labaatan lagu dhuftay labaatan waxa uu xusay in dhulkan ay u cabirtay dowladdii hore sharcina uu u haysto islamarkaana uu codsanayo in loo soo celiyo kuwaasoo laga haysto tan iyo kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii markii ay sheekadu halkaa joogto wuxuu qaadigu jawaab ka dalbaday eedaysanayaasha kale ah maxamed muuse iyo maxamed aadan maxamed muuse wuxuu sheegay in dhulkan uu isagu leeyahay habka uu ku soo galayna uu yahay inay u cabirtay dowladdii hore kun sagaal boqol sideed iyo sagaashankii wuxuu codsaday in laga qabto cumar oo uu ku eedeeyey inuu muddo dhowr jeer ah ku dacweeyey maamulada xamar maxamed aadan maxamuud ayaa dhankiisa waxa uu dafiray eedda loo soo jeediyey waxa uu sheegay in dhulka uu iib ku soo galay uuna u haysto caddaymo sax ah waxa uu codsaday in laga qabto dacwaystaha oo uu ku eedeeyey inuu tiro dhowr jeer ah ku dacweeyey maamulada muqdisho intaa kadib qaadigu wuxuu sheegay in maxkamaddu ay jawaab ka dalabtay dhinacyada ay dacwadda saddex geesoodka ahi ka dhexayso maxamed muuse maanu keenin wax dukumiinti iyo markhaati ah halka labada geesood ee kale ay dukumiintiyo iyo markhaatiyaal keensadeen markaasi kadib sida uu qaadigu u sheegayo waxay maxkamaddu samaysay baaritaan si natiijo sax ah loo gaaro kadib maxkamaddu waxay soo baartay dukumentiyadii labada dhinac waxayna noqdeen kuwa sax ah intaa kadib maxkamaddu waxay u dirtay injineer waafajiya labada dukumenti midka dhulka waafaqsan wuxuuna caddeeyey in dukumentiga ku soo baxay seynab xaaji maxamed uu waafaqsan yahay dhulka la isku dacweeyey dukumentiga cumar cabdi ibraahimna uusan dhulkaas lahayn intaa kadib maxkamaddu waxay u bandhigtay mudaciga cumar cabdi ibraahim inuu dhaar ku leeyahay madaw calayhi maxamed xuseen maxamed muuse cali wuxuuna yidhaah la ii dhaariyo wuuna u dhaartay intaa kadib maxkamadda ayaa xukun ka gaartay dacwadda xukun intaa kadib maxkamaddu markay dhegaystay dacwaddii mudaciga iyo jawaabtii mudaw calayhi yeesha taasoo ahayd mid inkiraad ah dhegaysatayna markhaatiyaashii ay keentay seynab xaaji maxamed kuwaas oo aan maxkamadda ka ansixin aragtayna dukumentiyada labada dhinac injineerkuna caddeeyey in dukumentiga ku soo baxay seynab xaaji maxamed iyo dhulka la isku haysto iswaafaqsan yihiin dhaarisayna mudaw calayhi maxamed muuse cali maxkamaddu waxay u xukuntay dhulka cabirkiisu yahay labaatan labaatan mitir ku dhuftay mudaw calayhi maxamed aadan maxamuud waxay kaloo u xukuntay dhulka cabirkiisu yahay labaatan afar toban ku dhuftay mitir mudaw calayhi maxamed muuse cali waxayna ka xukuntay cumar cabdi ibraahim xukunkaasna wuxuu ku sugnaaday dukumenti saxa iyo dhaar shareecada islaamka ayaa lagu kala saaray labada dhinac waxaana uu qaadigu fagaaraha xukunka ka akhriyey ama ka tilmaamay maraajicda loo cuskaday maraajicda loo cuskaday tafsiirka qudubi mujaradka saddexaad safxada saddex boqol sagaashan kow fiqu sunna mujaradka saddexaad safxada afar boqol konton iyo lix aduruq alxukmiya safxada saddex boqolaad saxiixu muslim mujaradka koowaad safxada boqol labaatan iyo saddex
maxkamadda islaamiga ah ee radulmadaalim banaadir ayaa si dardar leh u kala saaraysa dadka isku haysta hantida maguurtada ah ee ku nool magaalada muqdisho xataa qaarkood ah ayaa dibadda ka imanaya waxaa jirta in isqabqabsiga dhulal iyo guryo badan ay soo bilowdeen kunsagaalboqolkoobiyoagaashankii mujaahidiinta al-shabaabna waxay noqdeen maamulkii ugu horeeyey ee kala xukmiya kalana celiya hantida la kala qaatay dad badan ayaa aaminsan in tani ay ka dhigan tahay heshiisiinta dhabta ah iyo dhismaha hoose ee bulshada astaamaha horumarka waxaa lagu yaqaanaa in hoos laga soo bilaabo oo bulshada la hagaajiyo sekada xoolaha ayaa waxaa laga qaybiyey deegaano iyo degmooyin ka tirsan walaayada islaamiga ah ee baay sida warkan uu ku eegayo maxamed ciise
iyadoo ay weli ka socoto wilaayaadka dalka soomaaliya qaybinta sakada xoolaha nool ayaa waxaa meelaha laga qaybiyey ka mid ah deegaano iyo degmooyin hoostaga wilaayada islaamiga ah ee baay meelaha laga qaybiyey sakada waxaa ka mid ah deegaan hoostaga degmada baydhaba labaatan jirow iyo buurhakaba waxaa la siiyey sakada dadka mutay in la siiyo ee allah qur-aankiisa ku caddeeyey deegaan hoostaga degmada baydhaba ayaa ka mid ah meelaha laga qaybiyey sakada iyadoo lagu bixinayay geela ariga iyo lo-da dadka qaatay xoolaha sakada ee ku dhaqan deegaanada hoostaga baydhaba ayaa ka mahad celiyey wixii la siiyey manorow isaagidarama masuube geekashag neefgaale mahadwiigan ku hayo ilaahay idinshay eed iyo eed boqolkii boqol safar xasana dhagaalaysade sakaanso gaadi hooba ilaahay geysi ani sake dhiibo faday rajaysana hooba ilaahay er mujaahidiinta khayr alle siiyaa intiba galoodo ilaahay gabsiiyo ardeeda kolay shaydaan laymaha shaydaan ilaahay mahadle ardeeda ilaahay nasiibo ilaahay ogi allahay noo kiri والله هدا سنو دوم على مالك هو إذا اللي صدق نايف فراه دعاء قال هذا اللي كيشرش ولا باديك دغه دعاء إلهي قال أنت كرك وال sidoo kale meelaha laga qaybiyey sakada waxaa ka mid ah deegaanka labaatan jirow ee ka tirsan wilaayada baay dadka ka faa'iidaystay ayaa sidan ahaa dareenkooda xaadir xasan cabdiraxmaan labaatan jarow shagneef gaale maasha allah maasha allah iyadan gabarahasana maanaha dhagaale khayr رب الله سبحانه وتعالى جيدا دم نظيف لا يبان جيدا جيدا ولا لكن إلهي كرسي قال إلهي قدر قال قال إلهي إلهي باب يا ما أنت إلهي كروب شو نجي جيدا دم بعد تمر محمد يا يا يا أترى وان بكوكوش لا تنجرو ربنا يفرنا فرها يا سيدي لم تكن عليه ولا زين مجاهدين ما بيقروا قالنا جلو أنت إلهي جلو يا شوها هاو dhinaca kale waxaa sakada laga qaybiyey deegaanka burhakaba dadka qaatay ayaa ka warbixiyey waxaa la siiyey macalin siidow xasan shaabduhab oo kunshibeel urugay urugay hebada ule iska leh shangneef geele ah alxamdulilah mahad ilaahiya iska le mujaahidiinta ilaahay kelimada kor allaha weel eed aan faraxsana haddii ilaahay haro wala dhagaaleeye macnaa si xun macnaa ay ligalo malle ilaahay oo walba ku hel dadaale haddii ilaahay ar maxamuud sheekh ismaaciil sheekh ibraahim barari soddon neef irin eh eedii eed aan faraxsana maaja maasha allah irinka may buu ahaa insha allah ini iinbadado arday may buu ahaa howlo badan iinla qado ee kitaabka ilaahay inan kaalmaysad ibaafade sakada laga qaybinayo wilaayada islaamiga hebay ayaa ku soo aadaysa iyadoo dhowaan wilaayaadka shabeellaha hoose iyo jubbooyinka laga qaybiyey sakada
haweenay reer galbeedku dhegta wax ugu sheegayaan ayaa dalbanaya in iyagoo caariyaad ah oo dharka tuuray ay hargeyso dhex maraan dabeedna aanay cidna u dhawaaqin kulan ka dhacay magaalada hargeysa ayay haweenkani ku sheegeen inay ka doonayaan maamulka somalilan inuu u sameeyo xeer dhigaya siday hadalku u dhigeen iyagoo qaqaawan inay magaalada dhex maraan haweenay la sheegay inay ka mid tahay macallimiinta jaamacad la yidhahdo barwaaqo oo la aaminsan in dadka lagu kirashtaameeyo ayaa magaalada hargeysa xaflad ka dhacday waxay ka sheegtay inay maamulka somalilan ka doonayaan inuu u sameeyo xeer ammaan siinaya xataa haddii ay magaalada ku dhex maraan kastuumo iyo rajastiin waxay markaa u jawaabaysay wadaadda ka hadlay haweenay iyadoo surwaal iyo shaati wadata dhex martay magaalada hargeysa islamarkaasina dadweynuhu ay dhagax tuureen somalilan ayaa waxaa ku soo badanaya dhaqanada foosha xun waxaana saameyn weyn ku leh waddamada reer galbeedka gaar ahaana kiniisadaha halka dhegeystayaal warkaa idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada etoobiya ayaa waxay guulo ka sheegteen dagaaladii ugu dambeeyey ee gudaha waddanka ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay waxaa dalka etoobiya ka soconayay dagaallo u dhexeeyey ciidamada xukuumadda federaalka ee ay hormuudka u yihiin kuwa xabashidu iyo kuwa maamulka tigreega oo taageero ka helaya jabhado kale meelaha ugu badan ee dagaaladu ay ka socdaan waa waqooyi bari ee dalka etoobiya halka oo ay ku yaalaan gobollo ay canfartu degaan war ka soo baxay ciidamada etoobiya waxaa lagu sheegay inay u suura gashay in guud ahaanba ay la wareegaan gobolka canfarta halkaas oo ay dib uga riixeen ciidamada tblf amaba tigreega ee dhowaan soo galay ciidamada etoobiya waxa ay sheegeen in hadda ay bilaabeen howlgallo ballaaran oo dib loogu qabsanayo deegaanada ay soo galeen ciidamada jabhadda tigreega haddanay u jihaysteen magaalooyinka baati iyo wukumbulusha oo ka tirsan gobolka amxaarada wariye soo tabanaya dagaalka ka socda dalka etoobiya waxa uu xaqiijinaya in ciidamada etoobiya ay si buuxda ula wareegeen wadada istaraatiijiga ee isku xirta magaalada adisabab ah iyo dekeda dalka jabuuti halkaas oo lasoo marsiiyey inta badan badeecadaha qutuul daruuriga ah ee laga isticmaala dalka etoobiya magaalada mil ee istaraatiijiga ah uuna maro laamiga weyn ee isku xira etoobiya iyo jabuuti ayaa hadda waxaa si buuxdo u maamulaya oo la wareegay ciidamada ka amar qaata ra-iisul wasaare abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa waxa uu ku sugan yahay furmaha dagaalka asigoo sheegaya in ciidankiisu ay awood u leeyihiin iska caabinta kooxda t b l f asigoona muujiyey in uu sii wadi doono dagaalka inta guul uu ka xaqiijinayo marka la qiimeeyey qaabka hadda dagaalku uga socda dalka etoobiya waxaa horumar sameynaya ciidamada federaalka etoobiya halka kooxda t b l f iyo maleeshiyaadka la safan ay waayeen magaalooyin horey ay ula wareegeen hase ahaatee kooxda t b l f waxaa ka go-an inay sii wado dagaalka ilaa iyo ay talada ka tuurayso ra-iisul wasaare abiy axmed oo ay kala wareegaysa magaalada adisabab ah ee caasimada dalka etoobiya warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inaga inta